abar waad maansan tahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa raadio galgud marka labaadna waa soo dhaweynayaa waraysigaada haddii aada weydiisid ayaamahan iyo ayaamo hore iyo insha allah ayaamo dambe wuxuu gaaro haddii aan la idmo waxaan ku shugannahay gobolka mugaari nabadgelyo barwaaqo baraaro iyo wax ilaahay maahe isku sii wasta hayin jiray maanta way jirtay xoogaa dad ah oo dhimado u badan oo ka cabanaya sixirka lacagaha iyo yani maaragtay xoogaa qiimaha doolarka oo kacsan laakiin isweydiinta waxa weeye arrintaas dawladdu go-aan bay ku gaartay doolarka dhimo bay ku samaysay door wanaagsan bay dawladdu iska saartay waa la qiimiyo qiimaha lagu sameeyey midaba maanta waa laysu sheegayo maaha oo afar iyo toban kun iyo toban baa laga dhigay afar iyo labaatan sorry afar iyo labaatan kun iyo labaatan
waayahay taliya dhalinyaro aan ahayn dadkii mudaharaadayay ayaa mar dhexe ee suuqa isugu soo baxay ee waxayna isku dayeen inay birlaqaysi ay sameeyaan arrimahaasi idinka ka amni ahaan maxaa idinka qorshaha inta qorsho ahaan dhalinyaradaas iyo meelaha ay markaas banaanbaxyada yari ka jireen anagu waa ku dhex jirnay sana aanu maqnayn naba ka sheekeyn maayo marka laba arrimood baa isku qaldan midi waxa wey waxa weeye waa ammaanka midna waxa weeye waa waa waa waa qiimaha doolarka ammaanku boqolkiiba sagaashan iyo shan baa la odhan karaa dalka wax ka dhaxaaya maanta garowgu inuu dhisan yahay inuu fiican yahay in yacni maaragtay rabbiga la mahad celin karo an hadda waxaan u malaynayaa laba bilood oo ayaana dhimanaan dariiq ogoska ahaa dhowr shil oo ka dhacay ilaahay waa nagu geeleeyey laba bil baa ka dhacay dhina waxaan kasoo qabanay galguduud dhina hargeysaan kasoo qabanay lafaha waa adegeydeen afar iyo toban badaayeen xabad baa maqan baan malaynayaa saddex iyo saddex iyo toban kii kale iyo dadkii fukuwaahaynaa khamri badan baa jiray waa soo bandhignay oo qasoodinayna maxkamad baan saarnay hataanu shaaracyada isu jireynay ammaanku marka halkaasuu marayaa cidda hadda wax ka wada oo ka qalbinayeysana waa idaan garanayn oo caadisiyaala oo ofiyo laba oo la yaqaan ayadana waa wax layska wada ogyahayo dhaqan bay ahaan jirta oo mas-uuliyiintaas intii laga bedelo haddana dib u sameeyo waxaas waa barlaan kusoo noqonayna ammaanku sida uu yahay isu sheegi mayno waa wax lagu faani karo waa wax guul leh waa wax cid walba la ogtahay waa wax laga socdooleyn kasta oo garaad leh marka ammaanka saa wey
waayahay barabkana waa kuu sheegay dawladda go-aan bay gaartay mar haddii dawladda go-aanka ay gaartayna inaynu tirina anagu waajib nagu tahay weli go-aan qaadashadii dad qabyo ay ka tahay waa jirta ayagana waa wadnaa hawsheedii iyo ciddii go-aankii dawladda ay fiirisay ka hor timaada sharci waan keenayna waayahay taliya haddaan su-aal ku weydiiyo magaalada garowe caasimadda puntland waxaa habeenadii u dambeeyey ama bilahan kusoo laalaabanayay dhalinyarada ee moobeelada dadweynaha habeenkii ka furta ee mar kale waxaa magaalada laga dareemaa ama laga sheegay inay ka dhacday in baabuurtii dadweynaha oo ay baakinada ay dhiganayeen qeybtooda habeenkii taayirada laga furto dadka noocaasa ee amnigu tallaabo noocey uu ka qaaday marka wadna-ana waxaa ka garanaysa ilaahna waa ku gaarto waxa adduunka ka dhacaayo maanta iyo waxa aynu ka hadlayno inta isu jira difrankada u dhaxay waa garan kartaa nabadeel weeye naba ilaa duumi iyo nabadgelyo nabadeeli duulka waxa ka dhacaayo ama dil ha ahaato ama amni ha ahaato ama qarax ha ahaato ama mushkilo ha ahaato adduunka yani maaragtay waxaynu kaga duwannahay aada ogtihiin aad keenahay waxaa ku garanaysaa marka mobeel baynu taagana muhiimna waa wax hal ah oo yar oo wiilad yar yara ayaduna waa wax ka filan laba habeen iyo iyo iyo maalmo oo xabsiga la geeyo waana ku og dugnaa dowladdana laba